habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddana fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa washington
waa fiidnimo bisha nofembar ay tahay saddex iyo toban oo isniina sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogan internetka ee v o a somaali com
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana fiidnimona waxaa ka mid ah goobaha codbixinta oo xirmay meelo badan oo ka mida somalilan kadib doorashadii maanta waqtigii lixdii baa la gaadhay maadaama aan cidina taagnayn markaa waxaa sharci ah in doobka la xidho dib sidii howlihii kale loo geli lahaa haddii cidi taagnaan lahayd imika tusaale ahaan haddii iminka cidi taagnaan lahayd labaatan soddon qof ay taagnaan lahayd lixdii gaadhi lahayd askari baa xagga dambe laga istaashin lahaa den si aanay cidina ugu soo biirin safkaa hawshuna halkaas ka socon lahay waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixinno ku saabsan sida codbixinta oo ay u dhacday iyo dareenka musharaxiinta maanta anugu dadka waxaa la qaybsanaya farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayaan madaxii dalka maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay ilaahay waxaan ka baryay subxaana wa tacaala doorashaada marka inoo dhacdo in dalkeenu noqdo dal lagu daydo hogaamo wanaagsan ilaahay nagu hagaajiyo muwaadin kastaa xisbigu doonaha u codeeyo waxaynu ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaala insha allaahu waxaan rajaynayaa inay guuli noogu dhammaato
waxaa kaloo aan idin haynaa falanqeyno iyo warar kale oo ku saabsan doorashada somalilan marka horese warkii dunida guddiga doorashada ee somalilan ayaa sheegay in ay soo xirmeen goobaha codbixinta haatanna ay socoto tirinta codadka guddiga ma sheegin xilliga tirintu ay dhammaanayso waxaa la filayaa in maalmo ay qaadato inta looga dhawaaqayo natiijada doorashada kormariyaasha caalamiga ayaa waxay sheegeen doorashadu inay u dhacday si nabada in ka badan kun iyo lix boqol oo goobood ayaa laga codeeyey oo dad badan ay u soo baxeen
kulan ay ku madlanaayeen labada hogaamiye ayaa saddex isu bedelay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha australia malcolm turnbull ayaa waxaa la filayay oo keliya inay ku kulmaan qaaradda eshiya ee uu ku sugan yahay madaxweynaha dalka maraykanka laakiinse waxaa kulankaasi kusoo biray ra-iisul wasaaraha jaban shinso abe isbedelkan ayaa yimid kadib markii la damcay in laga shiro qaaradda dhinaceeda amniga iyo sidoo kale hadal looga soo jeedinaya falcelinta ay ka sameynayaan hogaamiyaashaasi horumarinta arrimaha hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi sidoo kale saddexda hogaamiye ayaa waxa ay ka hadleen arrimaha badda shiinaha ee lagu muransan yahay
howlo gurmada ayaa weli ka soconaya xadka ciraaq iyo iiraan oo dhulgariir uu ku dhiftay ay ku dhinteen in ka badan laba boqol oo qof khasaaraha ayaa la sheegayaa in uu u badan yahay dhanka dalkaasi iiraan iyadoo saraakiishuna ay ka sheegeen telefishinka dalkaasi in dhulgariirkaasi ay ku dhaawacmeen dad tiradoodu ay gaarayso kun lix boqol iyo konton qof gobolka la yidhaahdo karmaysha ee dalkaasi iiraan oo si xun ugu waxyeeleeya dhulgariirka ayaa waxaa lagaga dhawaaqay saddex maalmood oo baroora diiqa dhulgariirku wuxuu sababay in dadka ay guryahooda bannaanka ugu hoydaan xalay saqdii dhexe waxaana uu gooyo korontadii iyo isgaarsiintii dhowr magaalo oo ka kala tirsan iiraan iyo ciraaq taasi oo sii adkaysay dadaalada howlaha gurmudka iiraan ayaa hore waxay uga dhaceen dhulgariiryo iyadoo kii dhacay sanadkii labada kun iyo saddexdii kana dhacay magaalada koonfurta ku taalla ee bam uu ku dilay ugu yaraan lix iyo labaatan kun oo qof isbahaysiga carbeed ee sacuudiga uu hogaaminayo ayaa waxa uu sheegay in ay dib u furi doonaan qaar ka mida garoomada diyuuradaha iyo dekedaha dalka yemen si gargaarada bini'aadanimo loo gaarsiiyo dadka u baahan tallaabadan ayaa timi toddobaad kadib markii isbahaysigu uu shaaciyey inuu si kumeel gaara u xiray dhammaan dekedaha iyo garoomada dalkaasi waxyar uun kadib markii gantaal yeman laga soo tuuray uu ku dhacay eerabortka boqor khaalid ee magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudiga isbahaysiga ayaa waxay sheegeen in howlgallada baaritaanada marinadaasi ay yihiin kuwo aada u liita oo suurtagelin kara in hub iyo qalab milatari iiraan ay u soo dusiso xuurtiyiinta si halna ay ugu gudbaan isbahaysigu waxa ay sheegeen in dekedaha ugu horeeya ee la furaya ay yihiin kuwa xukuumadda yeman ay gacanta ku hayso sida cadan mokolah iyo makha isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiye ee dagaalka kula jira fallaagada xuurtiyiinta waxa ay bayaan u soo saareen ay ku sheegeen in tallaabadan deg dega ah ay ujeedadeedu tahay in kadeedka looga fududeeyo shacabka reer yemen waxaa kale uu qaramada midoobay ugu baaqay in ay baarayaal u dirto dekedaha iyo xuurtiyiinta goobaha ay gacanta ku hayaan sida xudayda islamarkaasina la xoojiyo howlgallada baarista ah si iiraan looga hor istaaga ayaa la yiri in hub halkaasi ay kasoo duso habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da guddiga doorashada somalilan ayaa goordhow ka hadlay doorashada iyo sida ay u dhacday waxayna sheegeen inay xirmeen goobaha codbixinta inka badan kun iyo lix boqol oo goobood ayaa laga codeeyay waxaana dadka codeynaya la sheegay in ay ka badan yihiin toddoba boqol oo kun saddex musharax oo kale ah muuse biixi cabdi oo matalaya xisbiga talada haya ee kulmiya faysal cali waraabo oo isna hogaamiye xisbiga ucid iyo musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa ku loolamaya doorashadan natiijada ayaa la filayaa in islamarkaaba ay soo baxdo waxaana guddiga doorashada iyo duljoogtaba ay ku sugan yihiin goobaha doorashada maanta ay ka dhacday ismaaciil xuseen farjar wariyaha v o e da ayaa khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ku jira ismaaciil bal ugu horeyntii iga waran ee waxa ay sheegeen guddiga
sahray haddaan ku noqdo natiijada haatan lama filayo inay si guud u soo baxdo laakiin goobaha codbixinta waa lagu tirinayaa natiijadana xisbiyadu way helayaan marka guddida doorashadu haatan waxay qabteen shir jaraa-id xilligan aan kula hadlayo wax yar ka hor waxay si rasmiya ugu dhawaaqeen in goobaha codbixintu goobaha ay codbixintu ka socotay intoodii ugu badneed soo xidhantay marka laga reebo goobo kooban oo dadku safafka xagga dambe laga xidhay oo intii hadhay ay codaynaysay si guudna waxay uga warbixiyeen hanaanka doorashada u dhacday waxayna yidhahdeen hab ammaanay u dhacday inkasta oo meelaha qaarkood ay shilal koobani ka dhaceen oo ay ka mid ahayd oo kale waxay sheegeen wax shila oo ay diiwaan geliyeen ka mid ahayd askari rasaas kaga qaraxday gobolka togdheer meel codbixiyaasha ka socdeen qof wax ku noqdo kale oo inkastoo dhaawac sahalan ay ku sheegeen wax shila intaasay sheegeen laakiin guud ahaan waxay yidhaahdeen doorashadu si ammaana ayay usoo gabagabooday waa gartay waxaad ii wada sheegtay in natiijada ay helayaan laakiinse ay ku dhawaaqistu dambeyso goormaa si rasmiya loogu dhawaaqayaa horta natiijada
guddida doorashadu arrintaa way ka hadleen horta seska ama nidaamka codbixintu maraysa waxa weeye marka hore goobtaa lagaga dhawaaqayaa caawa xisbi walba waxaa loo sheegi doonaa inta uu ka helay goobtaas muraaqibiinta xisbiyada goobaha u jooga ayaa xisbiyadooda u sheegi doona xisbiyadu way heli doonaan goob walba natiijada ay ka heleen caawa ama subaxda way wada haystaan dhammaantood kun iyo lixda boqol ee inta ka badan ee laga codeeyey laakiin guddida doorashadu waxay eegayaan waxyaabo badan cabashooyin baa jiri kara cabashooyinka laftigooday hoos u eegayaan arrimo badan baa imanaya waxaa la filayaa say sheegeen marka ay guud ahaan natiijooyinku ay soo gaadhaan xarunta dhexe ee degmada iyo gobolkaba ka yimaadaan ilaa toddobiiyo tobanka sideed iyo tobanka ama sagaal iyo tobanka way hadal hayaan waxay yidhahdeen waxay ku xidhan tahay cabashooyinku intay la eegyihiin waa gartay maxay yihiin marka wararka kale intaasi ka baxsan ee guddigu ay sheegayaan
guddidu si guudun waxay uga hadlayeen hanaanka doorashadu u dhacday waxay yidhahdeen mar walbaba wixii waray soo kordha waan bixin doonaa marka guddoomiyaha guddida doorashada cabdiqaadir iimaan oo hadlay waxa uu
waa tahay raalli ahada dhegeystayaal wariyaheena ismaaciil xuseen farjar ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray magaalada hargeysa khadkii telefoonka ayaa ka go-ay intaynu ku guda jirno idaacadaheenana si toosa ayaan dabcan wararka la xiriira doorashadaasi daqiiqad walbaba idinkugu soo gudbin doonaa haye ibraahim zahray goobaha codbixinta ayaa rasmi ahaan xirmay sida haatan lagu soo warramay inkastoo dadka weli ay ku sugan yihiin goobaha qaar loo ogolyahay inay codkooda dhiibtaan haddaba guddiga doorashada ayaa laga sugayaa inay ku dhawaaqaan in ay xirmeen goobihii codbixinta kuwa dhoweyd ayaa waryaheena barqad maxamuud kaariye uu tegay mid ka mid a goobaha codbixinta ee soo xirmay cabdixakiim maxamuud shir waxaa washington jooga uun ugu warramay waxa uu ku soo arkay halkaasi cabdixakiin waktigan aan kula hadlayo guud ahaan goobihii codbixintu way soo xidhmeen sida sharcigu yahay guddida doorashaduna ay hore u shaacisay lixda fiidnimo way xidhmayaan goobaha codayntu marka laga reebo meelaha dadka qaar kiyugu ama safku aada u dhaadheer yahay kuwaasoo hore loo sheegay in iyagu codaynayaan hase haati cid dambe oo kusoo diirasa ama mar dambe timid oo gelasa aanay jirin waayahay dabcan sidaad tilmaantayba guddidu waxay ballan qaadeen in dadweynaha cidda markaa ku jirta wakhtiga doontaba ha qaadatee aanay cid dambe uun soo gelin base loo ogolaan doono inta markaa safka ku jirta hadda markaa dadweynihii may ka wada dhammaadeenoo way wada codeeyeen mise weli waxa ku jira dad baa weli safkii ku jira cabdixakiin magaalada hargeysa dhowr goobooda mar dhoweyd aan soo maray dadka baooda safafku way dhammaadeen hase haatee waxaa ka mida goob imika aan joogo waa goobta jaamacadda hargeysa oo ka mida goobaha codbixinta ee magaalada hadda waxay la taagan mid ka mid ah howlwadeenada guddida doorashada marka hore magaciisa weydiiyo magaca walaal magacay waskari ibraahim faras t o t baan ahay waxaan ka shaqaynayaa goobta kormeer guud baan ahaa kormeeraan sameynaya goobaa laygu qoray aan kormeerayay iminka laakiin waxaan joogaa jaamacadda hargeysa alxamdulilah rabbilcaalamiin shaqada sakariyo waxaad iiga warantaa goobtii hadda waa xidheen waan arkaya cidima joogto arrintaasi ka waran ha waktigii lixdii baa la gaadhay maadaama aan cidina taagnayn marka waxaa sharci ah in goobta la xidho kadib sidii howlihii kale loo geli lahaa haddii cidi taagnaan lahayd iminka tusaale ahaan haddii iminka cidi taagnaan lahayd labaatan soddon qof ay taagnaan lahayd oo lixdii gaari lahayd askari baa xagga dambe laga istaajin lahaa den yaa si aanay cidina ugu soo biirin safkaa hawshuna halkaas kasi socon lahayd tusaalahaan oo kale goobahan soo maray oo kale inkastoon safafka cidi joogin haddana haddiiba dhac in goob kale dadku iyagoo kuyuuga jooga ama safka jooga waktigu dhaco iyaga maxaa laga yeelaya haddii tiradoodu badan tahay waxaa laga yeelayaa markay lixda gaadho maqribnimo askarta amniga sugaysa ee goobtaa ku sugan ayaa xagga dambe safka ka istaagaya si aan cid dambe aan ugu soo biirin saana waa loo shaqaynaya inta xilliga rabta ay ka gaarayso waan gartay imika goobtan oo kale aynu joogno waa jaamacaddii hargeysa imise qofkaas ka diiwaan gashanaa ama ka codeeyay adigu imika inta timiya meesha codaysay waxaa adigu ilaa toddoba boqol meelaas ahaayeen aan ku qiyaasayo waa toddoba boqol iyo in ka badan bay haday waay hadda maxaa halkan nooga gudbaya maxaa xiga halkan waxaa xiga howlihii kale howlihii kale gudnay iminka dadkii codaynayay way codeeyeen howlihii noo gaarka ahaa baan iminka bilaabaynaa waayahay cabdixakiin maqlayso goobihii codbixintu sidaasay ku xidhmeen hadda waxaa la sugaabo in loo gudbo darajadii labaad oo ah in goobaha marka la xidho codadkii iyo tiradii la galo dabeete commissionka ama guddida doorashadii howlwadeenadu marka ay sugaan tirada codadka goobaha waaye barkhad markaa ma goobtan oo keliya taa mise waxaa jira goobaha badankooduba een sida goobtan oo kale dadkii uga dhammaadeen oo ay u wada codeeyeen mise waxaa jira weli goobaha qaar een dadka inta safka ku jirtay loo ogolaaday codkii weli sugayaan cabdixakiin oo intaan maray magaalada hargeysa tani ka mid tahay ma joogin ama ma jirin cid safafka ku jirtay waxay howlwadeennadu inta badan ii sheegayeen in wakti hore dadku dhammaadeen goobtan oo kale waxa uu sakariya ii sheegay in shan iyo labaatan daqiiqo ka hor qofkii ugu dambeeyey uu iska uu ka cod halkan marka intooda badan intaan soo maray dadku way dhammaa may may joogin safafku way madhnaayeen hase haatee haddii xitaa ay dhacdo in goob dadku ay ku waktigii dhacay sida commissionku sheegay waxa weeyaan in lagu simo inta codkaasi dhammaanayo hase haatee waxaan loo ogolaan doonin in cid dambe kusoo biirto safka way saynu ka warqabna barkhad amaba ay sheegeen qaar ka mida dadweynaha saaka codkooda dhiibanaya oo v o a u warramay qaarkood xalay bayba sii joogeenba oo ay safka kusii jireen qaarkoodna dabcan saaka aroortii hore ayay safka soo galeen markaad eegto goobaha kala duwaneed soo martay dadweynihii ma wadooyinkay joogaan mise guryahoogiibay ku kala noqdeen oo waxa weeye natiijadu maa laga dhursugaya cabdixakiinow jawigu maanta wuxuu ahaa magaalada hargeysa iyo magaalooyinka somalilanba maadaama baabuurtii soconin intooda badan iyo oo gaara mooyaane kuwa wadooyinka in badan ay banaanaayeen islamarkaana baabuurta socota iyo dadka lugeynaya ee tegaya goobihii ay codka kasoo dhiibanayeen ay saxmad la-aan marayaan imikadan aan kula hadlayo waxa ay dadku intii ugu badan ay u muuqataa in maadaama lasoo kal lahay saacado badan la taagna cadceeda dadka intooda badan ay magaalada sidii weli wadooyinkay u bannaan yihiin aad dareemayso in dadku in badan guryahoodii kala hoydeen ka tegeen intii codaysay iyo intii kaleba sidoo kale waxaa jira cabdixakiimow oo xusul mudan ilaa sideedda caawa waktiga bariga africa ama somalilan baabuurtu way xayirnaan doonaan socodkoodu sidaan hore dhowr jeer horena sheegnay marka laga reebo in kooban oo guddiga doorashadu ee ogolaanshaha siisay hase ahaatee isku soo wada duubo taladii kululeyda maanta jirtay ee kalahadii saddexda habeenimo dadka qaarkood yimaadeen safafka waxay dadku inta badan oola sheekaysan nolosha inay ku ilaabayaan maadaamay maanta markhaati ka yihiin codkoodii dhiibteen oo ay codaynayaan oo qof waliba codkooda siinayay si furan oo qof waliba qof kale aanu daba taagnayn cidda uu doono markaa uu arkayay inay tahay cidda somalilan hogaamin karta shanta sane soo socota kaasina wuxuu ahaa waryaheena magaalada hargeysa barqad maxamuud kaariye wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey cabdixakiim maxamuud shirwac isla wararka doorashadaasi ku saabsan ayaan ku guda jirnaaye goobaha codbixinta in ka badan kun iyo lix boqol oo goobood ayaa la dhigay in laga wado codeeyo sida la sheegay doorashadan waxaa la sheegay in ay u dhacday si nabadgelye leh meelaha qaarkood dadka safaf dhaadheer ayay ku jireen waxayna mudnaanta siinayeen dadka liita iyo kuwa da-da waryaheena sagal mustafa xasan ayaa wararkii ugu dambeeyey goobaha codbixinta oo ay tagtay uga warantay jamaal axmed cusmaan
mahadsanid jamaal run ahaantii saaka sidaynula wada socono somalilan waxaa toosa uga bilaabatay doorashada madaxtinimada ee somalilan dadkuna runtii waxay safaf dhaadheer ugu jireen siday u dooran lahaayeen madaxweynihii shanaad ee somalilan run ahaantii waxaad arkaysay iyadoo gaadiidkii la joojiyey oo haba yaraatee intay commissionka ogolaadeen mooyaane in kale aanay soconin waxyaabaha aadka u xiisaha badnaa ee dadka soo jiidanaya waxaa kamid ahayd iyadoo wax ciidamihii haba yaraatee aanay dhex joogin magaalada haddana gaadiidka amarkii ay bixiyeen commissionka doorashooyinku ayay ku wada istaageen dhammaan gaadiidkii dadweynuhu ay wateen waxaana dhammaantoodba ay ahaayeen kuwo usoo lugeynaya qof kastaaba goobta uu ku qoran yahay ee uu ka codeynayo run ahaantii waxaa kale oo aada ii soo jiidanayay oo sida dadka codbixiyayaashu ay noo sheegeen ka mid ahaa in dadka qaarkoodba ay xalay usii hoydeen xiisaha iyo xamaasadda ay u qabaan inay codkooda dhiibtaan kuna foogsan yihiin musharax ay u codeynayaan inuu madaxweyne noqon doono hadba kii soo baxa run ahaantii waxa kale oo aad noo soo jiidanayan aada u arkayey dadka waayeelka ah iyo dadka laxaad kale naafada ah oo run ahaantii aada iyo aada laysaga horreysiinayay oo ay aada iyo aada ugu naxariisanayeen ood runtii moodo inay dadka kale dadka jilicdasan ay aada iyo aada ugu naxariisanayeen marka dhammaan hadda waxaan ku dhex suganahay commissionka doorashooyinka xarunta waxaa soo xidhmay goobihii ilaa hadda wax cilada lama soo sheegin waxyaabaha kale ee doorashadani aynu odhan karno way kaga duwaneyd doorashooyinkii hore somalilan ka dhacayay waxaa ahayd markay galabtii oo kale tahay waxaa la odhan jiray waxaa go-ay waraaqaha ayaa go-ay baa la odhan jiray laakiin hadda waxaad moodaa inaanay wax cabasho ah ay soo sheegaynin intaanu ku dhex sugnan commissionka oo ah
waa tahay marka marka la fiiriyo kolley doorashada waxay bilaabatay xilli hore saaka ah lixda fiidnimo xilliga somalilan waxaa la rajeynaya inay lasoo xiro goobihii dadku ay codadku ka dhiibanayeen markaad fiirisid safafka dadka ay ku jireen iyo hawsha sida u socotay iyo xamaasada dadka ay ka muuqatay sida aad ka dhawaajisay babal sidii loogu talagalay miyay ku ilaatay mise wakhti ayaa jiray in dadku loogu talagalay inay kusii codayn karaan maadaama meelaha qaar la sheegayay in hakad ama si gaabis ah ay ku socotay howsha dadka codeynayay waxaa jiray jamaala waxaa jiray goobaha sidaynu la wada soconay safafku aada iyo aad bay u dhaadheereen qalabka lagu codeynayo oo ka cusub laftarkooda dadka ka shaqeynaya goobaha ayaa iyaga dadka qaarkood soo marnay waxay iyaga laftarkooda ay ka cabanayeen in safafku aada u dhaadheer gacan culeys badani jiro hase ahaatee commissionka doorashooyinku arrintaasi way ka garaabeen islamarkaasina waxay sheegeen inay shaqaalo badan ay dib ugu kordhiyeen
sagal mustafa xasan oo u waramaysay jamaal axmed cusmaan ayay taasi ahayd haddaba dadka codkooda dhiibtay somalilanna ayaa saacadihii hore ee saaka yimid goobaha codbixinta waxaana lagu jiray safaf dhaadheer ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixin ku saabsan guud ahaan sida codbixintu ay u socotay noo soo diray
abbaara toddobadii subaxnimo ee saaka ayaa iridaha loo furay goobaha codbixinta ee somalilan taas oo guddida doorashadu ay hore u sheegeen in goobaha doorashadu ay ka dhacayso ay gaadhayaan ilaa kun iyo lix boqol iyo labayo afartan goobood oo ku kala yaalla lixda gobol ee somalilan ay ka kooban tahay qof weliba fursad uma helayo inuu doorashadan codeeyo sababtoo ah waxaa loo ogol yahay in uu codkiisa dhiibto oo keliya qofka hore isu diiwaan geliyey ee haysta kaadhka codbixinta ilaa toddoba boqol iyo afar kun oo qof ayaa u diyaara in ay codkooda dhiibtaan subaxnimadii hore ee saaka ayaan booqday goobo kala duwan oo ay codayntu ka socotay oo ku yaala magaalada hargeysa waxayna indhahaygu ay qabanayeen intii aan marayey safaf aad u dhaadheer dadkuna way samrayeen inkasta oo meelaha qaarkood ay kuu sheegayeen in ay doonayaan in guddida doorashada ay gacanta fudaydiyaan si safafku ay u kala socdaan gudoomiyaha guddida doorashada ee somalilan cabdiqaadir iimaan oo aan kula kulmay xarunta hay-adda shaqaalaha oo ah goobta ay murashaxiinta madaxtinimada u tartamaya ay ka codeeyaan ayaa ii sheegay waxay ka bilaabantay saaka toddobadii subaxnimo waxaynu joognaa toddobadii iyo barhkii meelaha waad aragtaan in la buuxo gobollada dalkaoo dhanna waa sidaa kun iyo lix boqol iyo labiyo afartan goobood bay ka bilaabantay si nabadgelye ay noogu bilaabantay si nabadgelye ay shaqaalihii iyo agabkiiba u gaadheen xalay nin kastaa ama qayb kastaa goobteedii ilaa hadda ma jiraan meelo dibudhac ka yimi ama carqalada ka timi oo kale ilaa saak gobollada kala duwan meelaha qaarkood baa la sheegaya in wakhtigii ay ahayd inay furmaan aanay weli furmin goobo
waxaa laga yaabaa waa bilaadan baynu nahay in maxayday shaqaaluhu intay habaysanayaan dugu yaro dhacaan ama shan minid dugu dhacaan ama toban minid tobankaa minid way kabayaan laakiin waxaan idiin sheegayaa oo aan mediaha internationalkaa u sheegayaa in ay wada furmeen si nabadgelyaana ku furmeen goobihii siday u dhammaayeen gobolladoo dhan cabdifataax ibraahim xasan oo ah xubin ka tirsan guddida doorashada ee somalilan oo ku sugan magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa v o a u sheegay in guud ahaan gobolka sanaag ay codbixintu uga socoto si nabadgelyo ah waxaynu ku sugannahay maanta maalintii doorashada ee saddex iyo tobanka nofembar labada kun iyo toddobiyo tobanka ka qabsoomaysay guud ahaan dalka goobaha codbixinta gobolka guud ahaan oo ka kooban laba boqol iyo sagaal marka ugu horeysana ay tahay inay ka codeeyaan shaqaalaha komishanka doorashooyinka ee goobta ama howlwadanada komishanka iyo xisbiyada qaranka ee meesha ku sugan ee u jooga inay eegaan ama indhaindheeyaan qaabka ay u socoto iyo sida oo kale ciidamada amniga intaasi marka ay codeeyaan baa loo ogolaadaa inay shacabku deetana halhal usoo galaan ay ka codeeyaan goobta waxaana ka codaynayay oo keliya qofka sita kaadhka intii aan booqanayay goobaha codbixinta arrimaha xiisaha leh ee ay indhahaygu arkayeen waxaa ka mid ahaa haween inta ay biyo ku soo qaadeen baaldiyo u qaybinaya dadweynaha safafka ku jiray haddaba qaar ka mid a dadkii aan la kulmay ee u taagnaa safafka codbixinta ayaa dareenkooda ila wadaagay magacaygu waa cabdiqaadir bano ismaaciil goormad goobtan codbixinta aad timi afartii xalay ayaan imid ilaa iminkana kuyuugaan ku jiraa inay si nabada noogu dhacdo ayaan rajaynayaa inshaalla marka ilaa afartii xalay ilaa iminka saacaddu waxa weeye ilaa saddex saacadood in ka badan afar saacadood baad goobtan ku sugnaydaad sugaysa inaad codaysid ilaa inta intaa iminkaan taagnaa ilaa afartii ilaa iminka kuyuugaan ku jiraa insha alla iminka way iska dhowdhowdahay inay aan codeeyaan ku rajowina marka safafkaa dhaadheer awgeed baa intaa u sugaysay safafka dhaadheer awgeed baa intaa u sugay bal magacaaga adiga bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahdaa ismaaciil iidaan yuusuf waxaan xaggan aan saakay miday afartii iyo barhkii subaxnimo ilaa iminkana waxaan u taaganahay inaan codeeyo oon codkayga dhiibto insha allah waxaan rajaynayaa madaxweyne khayr qaba inuu dalkan iyo dadkanba u soo baxo shacabkana waxaan farayaa in ay la shaqeeyaan ogolaadaanna natiijada komishanka doorashooyinka qaranka iyo maxkamadda sare ay soo saaraan aad umaasantahay adigu ma codaysa weli magacaaga anugu magacaygu waa maxamuud maxamed cismaan weli maan codayn laakiin weli kuyuugaan taaganahay insha allah waanaan codayn doonaa qof walina qofunbuu u codaynayaa dadku hadafunbay wada leeyihiin somalilanna waa mid insha allahu tacaala nabadgelyadana ha la ilaaliyo waxa qureen uu codayna waa nabadgelyada iyo somalilan siday u sii wanaagsanaan lahayd waan kartay aad umaasantahay waxaan filayaa weli safafka aad bay u dhaadheeriyiin dadkuna weli waxay sugayaan inay codeeyaan bal magacaaga iyo goortaad halkan timi jamaal axmed cali baa laya magacayga goormaad halkan timi lixdii saakaan imi ilaa haddana waxaad sugaysaa inaad inaan codaysay codeeyaan doonayaa ma la kulantay dad soo codeeye soo baxay haa waan arkay markaa aad iyo aad baan ugu rajo weynay inaan codayno waxaanu rajaynaynaa madaxweyne cusub mustaqbal cusub iyo nolol cusub oo ummadda soomaalilanu soo kolodha qofka ugu dambeeya haddaan siiya magacaaga ismaan jeexbade haye ma codaysa adigu haa waa soo codeeyey haye bal iga warran goormaa timin safka anugu xalayba waan u hoyday xalaad u hoyatay haa haye waa khayriya bi baan u hoyday xalay waxaan habeenkamaan rawaxinba marka goormaad codaysa oo kuu suura gashay waxaan codeeyey toddobadiyo barkii Een, bal magacaaga khadre cumar xasan baa la yidhaahda khadray dee saa kormeerayaashaadaydoo goobahaad maraysay bal ilaa hadda wixii aad aragtay say doorashadu socoto Een, runtii waa goor hore imika ilaa imika waa subax hore dadka kenyada aad bay usoo buuxiyeen Een, waxaad moodaa inay aad iyo aad dadku usoo kallaheen ilaa imika wax dhibaata iyo wax rabasho toona maanan arag kayuuyada yara dheer ee dadku leeyihiin xagga hore shaqadaha laga dadejiyo mooyaane wax kaloo dhibaatay ma jirto Een, ilaa imika si wanaagsan oo nabadgelyo ah ayay u socotaa hawshu marka ilaa goobo kala duwan oo magaalada hargeysaad soo dhex martay waan soo dhex maray goobo kala duwan ilaa ilaa shan iyo toban goobood baan ilaa imika ilaa toddobadii ilaa imika maray waxaan bilaabay shaqada iyadoo aanay weli bilaabmin Een, ilaa imika meel kasta shaqada intaan maray way ka socota waanay bilaabantay magacaaga bal magacaygu waa xuseen sulb cabdilaahi waxaan haatan ka soo baxay goobta codaynta waxaan soo gaadhay goobta codaynta afartii iyo soddon daqiiqo Een, waan galay goobta hawshu si fiabsami leh u socotaa dadku inta jiricda san leh waa loo banaynaya odayaasha waayeelka islaamaha Een, aad bay hawshu u socotaa Een, aad baad umahadsantihin aad maasanta adiguna sida uu sheegay michael walls gudoomiyaha guddida kormeerayaasha caalamiga ah doorashadan ayaa noqonaysa mid ka mida kuwii ugu horreeyey ee caalamka loo adeegsado diiwaangelin codbixiye oo dadweynaha laga sawiray wejiga iyo indhaha ilaa lixdan goob joogay oo caalami ah ayaa doorashadan dusha kala soconaya sidoo kalena waxa iyana goobaha codbixinta ku sugan in ka badan lix boqol oo goob joogay oo maxalli ah oo si dhow isha ugu haya hannaanka ay doorashadu u dhacayso goobaha ay codbixintu ka dhacayaan gudahooda waxaa ku sugan ilaa afar xubnood oo ka socda guddida doorashada iyo saddex muraaqib oo kala matelaya xisbiyada tartamaya waxaa sidoo kale goobaha codbixinta loo ogol yahay in ay soo geli karaan kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
waa hagaag markanna haddii aan dib ugu laabanno guddoomiyaha guddiga doorashada somalilan cabdiqaadir iimaan warsame ayaa goordhoweyto waxa uu sheegay
wax yaroo sidaas ee laba askari wax yaroo noocaasi way jiraan oo aan badnayn laakiin ma hayno wax dhimasho ah wax dhaawacyo badan ah wax khilaaf ah min gees ilaa gees galbeed bari koonfur iyo waqooyiba waddanka oo dhan waxaynu uga dabaaldegaynaa dhammaystirkii doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan saddex iyo tobankii noofembar labada kun iyo toddobiyo tobanka oo ah maalin taariikhiya kuna weyn qaranka somalilan hambalyo hambalyo hambalyaanu idin leenahay intii ka qayb qaadatay intii ka shaqaysay intii codaysay intii loo codeeyey intii gaadiidka u waday iyo dhammaanba qof kastoo ka qayb qaatay hambalyo hambalyo waa maalin taariikhda somalilan ku suganaad doonta oo ah maalin aynu ku faani doono insha allah biismillahi alkariim oo aynu dooran doono oo caawa way tahay madaxweynaha shanta sannadood ee soo socda qarankan xukumi doona isagana waxaanu leenahay ilaahay kugu gargaaro markay soo baxda jawaabtu xagga rabbi waa laga ogiye ilaahay wuu ogiye ina kuma ogin laakiin waynu u ducaynaynaa saddexdaa murashax kii soo baxaba ducaynu raacinaynaa waajibaadkii way guteen muwaadiniintii somalilan codbixiyayaashii waajibaadkoodii guute waxaa laga sugayaa waajibaadkiisii mudanaha soo bixi doona sidaa loogu baxay sidaa loogu ololeeyey sidaa loogu shaqeeyey inuu qarankan ugu shaqeeyo oo u noqdo hayin hogaamiye qarankan shanta sannadood ee soo socota annaku komishan ahaan waxay noo tahay farxad weyn inaan gudanay xil qaran oo weyn xilkaasuna noogu soo dhammaaday annagoo nabad qabna annagoo ku faraxsan inuu noo soo dhammaaday xilkaa weyn culays weynina waa naga degay caawa cabdiqaadir iimaan warsame ayuu kaasi ahaa oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada somalilan goordhowna shir jaraa'id ayuu magaalada hargeysa kaga hadlay halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington ibrahim haddaba lixda musharax ee u tartamaya xilalka madaxtooyada somalilan oo saddex ay u ordayaan xilka madaxweyne saddexda kalena madaxweyne ku-xigeen ayaa ka mid a dadkii codeeyey maanta saddexda musharax ee jegada madaxweynaha ee xisbiga wadani kulmiye iyo ucid iyo madaxweynaha talada haya axmed maxamed suulaanyo ayaa saako codkooda ka dhiibtay magaalada hargeysa mas-uuliintan ayaa kadib marka ay codkooda dhiibtaan warbaahinta la hadlay waryaheena barqad maxamuud kaariye ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa waxaan ku suganayaa xarunta shaqaalaha ee bartamaha magaalada hargeysa oo inta badan a goobta ay ka codeeyaan mas-uuliyiinta iyo madaxda somalilan iyo sidoo kale musharaxiintu ugu horreyn waxaa codkiisa dhiibtay musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaanuu warbaahinta u sheegay sidan waxaan salaan u dirayaa shacbiga somalilan meel kastoo ay joogaan waxaan ku hambalyaynayaa dhammaantood inay saaka u dareereen inay dhiibtaan codkooda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan anigoo ka mida muwaadiniinta somalilan ahna musharax madaxweyne waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galay codaynta doorashada oo hadda soo codeeyey waxaan u rajaynayaa shacbiga somalilan inay si nabadgelyoah iyagoo ixtiraamaya shuruucda aynu dhigannay ciidanka ammaankana la shaqaynaya inay si nabadgelyaa ku codayno waxaan shacbiga leeyahay nabad ku codeeya muwaadin kastaa xisbigu doonaha u codeeyo waxaynu ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaala insha allaahu waxaan rajaynayaa inay guuli noogu dhammaato waxaan aad ugu rajo weynahay in doorashadani magac weyn u keento somalilan inay noqoto doorashadii ictiraafka somalilan haddii ilaahay ka dhigo gesta kale isaguna waxaa codkiisa dhiibtay oo yimid xarunta guriga shaqaalaha oo goobta ay ka codayaan mas-uuliyiintu saynu hore u sheegnay musharaxa xisbiga u cid faysal cali waraabe waxaanuu isna warbaahintu u sheegay sidan walaalayaal doorashadan maanta iyo doodaheennii iyo ololaheennii kaambeynkan samaynay magaceenoo sii dhimanaya oo ay sii dileen saddexda gole ka dowladda iyo ka guurtida iyo ka baarlamaanka wakiilada oo wakhtigoodii dhaafay oo dhaafay oo dhaafay oo adduunku inaga jeedsaday waxaa inoo soo celiyey subxaana wa tacaala ilaahay oo doorashadaaseen u galliyey ololaha innagoo abaar ka soo baxnay ayaynu doorasho qurux badan oo jaraadka qaarkood ay ku tilmaameen adduunka doorashadii ugu quruxa badneed dalka adduunka in ilaahay subxaana wa tacala ina siiyey inu ilaahay subxana wa tacaala kitaabka aan soo saarnay aynu doorannay eenidhi kitaabkan dalkayga ku xukumayna diinta islaamka iyo sunnaha rasuulka kitaabka ilaahay inuu ilaahay guusha siiyo ilaahay waxaan ka baryay subxaana wa tacaala doorashaada marka inoo dhacdo in dalkeennu noqdo dal lagu daydo hoggaamo wanaagsan ilaahay nagu hagaajiyo dabada wanaagsan aniga iyo brofesor abyan oon arkayo inaannu lix afarta kaleba kaga habboonnahay inuu ilaahay subxana wataala guushana siiya musharax xisbiga kulmiye muuse bixi cabdi ayaa isna ka mid ah mas-uuliyiintu codkooda ka dhiibtay halkan ilaahay baa mahad leh ilaaha maanta dalkeenna nabadqab iyo wanaag iyo horumarin iyo doorasho aynu madax cusub dooranayna ilaaha intaaba ina siiyey baa mahad leh ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu wanaagga aynoogu dhammeeyo nabadda ah ilaahay waxaan ka rajayna ay noqoto doorasho khayr leh oo dalka hore u maraysa oo wanaag noo horseeda aan innaba wax turxaan inoo keenin ilahay baynu taa ka baryaena maanta anigu dadka waxaa la qaybsanaya farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayaan madaxii dalka maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadka codaynayana aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa waxaan ku hambalyaynayaa dulqaadka safka ay taagan yihiin cadceedda si ay u soo kal laheyn dhallinyarada shaqaynaysa waan hambalyaynayaa da'da yar ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee ilaa xuduudaha nabadda inoo xidhay ee inoo ilaalinaya goobaha aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa qolada miidiyaha oo maanta aad iyo aad u aabulan oo si wadannimo u shaqaynaysa iyagana waa mahadnaqaya hadda waxaa soo galay madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo oo codkiisa halkan ka dhiiban doona inkastoo madaxweyne silaanyo markii uu codkiisa soo dhiibtay ee dibadda u soo baxay aanu warbaahinta la hadal haddana waxaa markii dambe warbaahinta la hadlay afhayeenkiisa xuseen aadan ciigadayr waxaanu afhayeenku v o a u sheegay sidan madaxweynuhu wuxuu gutay waajibaadkiisii xuquuqdiisa dastuuriga ahaa ee inuu codeeyo wuu codeeyey wuxuu ka codeeyey guriga shaqaalaha isagii marwadiisa masiirka madaxtooyada guud ahaanba arrimuhuna si fiican bay u socotaa hambalyo hambalyo somalilan v o dan aad dhinaca kale ergeyga u qaabilsan somalilan wadahadallada soomaaliya iyo somalilan adna aadan ismaaciil oo iyana ka mid ahay dadkii saaka codeeyey ayaa mar ay warbaahinta la hadlisay waxay sheegtay in somalilan aanay ahayn sidii warbaahinta caalamiga ahay qaarkood ay u dhigaan maamul goboleed waa sida ay hadalka u tidhiya sidaa aad u soo baxdeen haddii aad tihiin muwaadiniinta somalilan waa dhoolato sida u yaallo weeyaan waxay tusaysaa adduunka in aynu somalilan ay ka suuro gasho wax dalal badan oo afrika ka suuro geli waayey wax ka suuro geli waayey dalkanaynu jaarka nahay ee soomaaliya dalkii talyaanigu uu gumaysan jiray markii hore waxaa maanta loo codaynaya ma aha xisbiyo ma aha shakhsiyaad waxaa maanta loo codaynayaa somalilan jiritaanka somalilan inay somalilan tahay dal xora oo jira oo ka mid ah caalamka adduunka shucuurta dadka somalilan wax u sii kordha mooye waxba kama dhicin waxaan maanta lagu faano ayaa maanta somalilan ka dhacaya waxaan doonayaa sidaa quruxda badan ee aynu ugu soo baxnay in ummadduna hadhowto marka tiradu soo baxdo qofka hela loo hambalyeeyo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa haddaba sidii horeba aan idinkugu sheegnay waxaa doorashadan ku tartamaya saddex musharax oo kale ah muuse biixi oo u ordaya xisbiga talada haya ee kulmiya faysal cali waraabo oo u hogaaminaya xisbiga ucid iyo musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro wariyaheena ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya warbixin aynu ku qaadaadhigeyno saddexdaasi siyaasi faysal cali waraabe murashaxa madaxweyne ee xisbiga ucid ahna gudoomiyaha xisbigaasi wuxuu ku dhashay magaalada hargeysa sanadkii iyoafartankii isaga oo waxbarashadiisa aasaasiga ahna kusoo kala qaatay hargeysa iyo boorama wuxuuna markii dambe waxbarasho jaamacadeed oo dhinaca injineerinka ah u tegay dalka ruushka haddaba faysal cali waraabe ayaa v o a wax ka weydiisay taariikhdiisa
waxaan ka dhashay family aabihii hooyaba guryo lagu soo tali jiraan ka dhashay xagga aabahoeda taqaanaa la yaqaana xagga hooyana awoogay faarax jir oo ahaa raggii sn shana bilaabay raggii talin jiray uu ahaa waxaan kusoo barbaaray guri talaadooyinka ka socdo wanaag ka socdo edabi ka socoto waxtar ka socdo raxmadi ka socotaan kasoo galay iskuulkii hoose hargeysaan ka galay kii dhexana hargeysa iyo boorimaan ku kala qaybsaday boorimaan ku dambeeyey sanadkii dambe secondary waxaan ka baxay lafoole antig la odhan jiray waxbarashadeedii waxaan kusoo qaatay sare russia mastrid kasoo qaatay markii dambena waxaan ka shaqayn jiray howlaha guud dhowr position baan ka qabtay wasaaradda howlaha guud shan iyo labaatan jir baan ku noqday director aan ku noqday regional engineer director aan ku noqday gobolada bay bacool iyo markaas ugada la sameeyey saddex markii dambe waxaan ku dambeeya noqda maarayaha guud land distributionka chief engineer of muqdisho city ayaa noqday markaa waan qaxay ninety one-kii waan qaxay excuse me ninety ninety waan qaxay bishii november finland baan qaxay finland halkaa waxaan ka sameeyay ninety two-kii so the first somali somali association shaaridii u horeysay somaliland lagu rajargaraya adduunka waxaan ka sameeyey december nineteen ninety two nineteen ninety six waxaan sameeyey somali social democratic party oo finish social democratic ilaa ah saaxiib unitka ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiya muuse biixi cabdi wuxuu dhashay sanadkii kii wuxuuna ku dhashay magaalada hargeysa wuxuuna waxbarashadiisa aasaasiga ah kusoo kala qaatay hargeysa iyo boorama isaga oo waxbarasho iyo tababaro kala duwanna u tegay wadamada dibadda anugu waxaan dhashay hargeysa kaynka xigta xagga galbeedka oo alka arabsiya farweyn udhaxaysa bargaatuulooyin ka badani ma jirin reermiyi baa la ahaa tacliinteedin hargeysa waan ku qaatay intii hoose sekondariga camuudna waan maray halkaa imka jaamacadda ah ruushkiia maraykan waan soo maray sarkaaliman marka rog soo tabartay ciidanka cirka ah markii dambana jabhadii waan soo galay jaamacadda hargeysana mar dambaan bosgraduate ka qaatay dee markaa intii dambana hargeysa iyo somaliland unbaan u badnaa qurbaha ma waan safar mooye ma degin ma qaxin ilaahay mahadii dee laandaasun baan la halgamayay dhismaheeda iyo horumarkeeda iyo mar la xoreynayaba cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani isna wuxuu dhashay sanadkii kii wuxuuna waxbarashadiisa aasaasiga ah ku dhammaystay dalka isaga oo markii dambena meelo kala duwan u tegey waxbarasho iyo shaqoba waan soo koobayaa waxaan ku dhashay magaalada hargeysa kii bishii afraad kii magacaamad qur-aanka dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe iyo kuwa sare wuxuu ku dhameeyey somalilan waxaan ka dhashay qoys ciidamada booliska ahaa ama ciidamada booliska ingiriisku ahaa marka waxaan ku koray guryaha booliska intii dambena waxaan jaamacadda ka galay xamar kana shaqeeyey waxaan kaloo kasoo shaqeeyey dibadda safaaradda soomaaliyeed ee moscow kadibna waxaan dalka kusoo noqday kii intaa udhexaysayna heerar kala duwan oo jaamacadeed waan galay iyo maxadyo kala duwan iyo jaamacado kala duwan sidoo kalena doorashadan waxaa murashax kasta ku wehelinaya madaxweyne ku-xigeen la sharaxan saddexda madaxweyne ku-xigeen ee ka sharaxan xisbiyada kulmiya ucid iyo wadani ayaa laba ka mid ahi waxay kasoo jeedaan gobolka awdal halka murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid uu isaguna kasoo jeedo gobolka sool ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
haddaba doorashadani waxa ay uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo somalilan ayaa maxamed cabdi sandheere oo ku sugan washington waxa uu ka wareystay brofeor cabdi ismaaciil samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda minnesota
walaal waxa weeye qof kastooo soomaaliya meeshuu doono ama meeshay doonta ha joogta adduunyada eh waa wax lagu farxo dhul soomaaliyeed oo nabadi ka jirto oo dadkii iyakoo xoroon la khasbin codaynayaan waxay ku xasuusinaysaa hiddo waxaanu lahaan jirnay ma isticmaalkii horteed ha noqoto badgaar ahaan ha noqoto markii jamhuuriyaddu dhalatay xornimada iyo walaaltinimada iyo nabadda lagu codaynayo marka waa wax aada loogu farxo weeyaan walaal waan gartay ha yeeshee somalilan maanta lama aragti ahaa soomaaliya inteeda kale marka aad xilliga aad tilmaamaysaana xilli la wada jiray buu ahaa walaal waxa weeye ma xaqiiqdu waxay tahay mise siyaasiyiintu waxay rabaan xaqiiqdu waxa weeye siyaasiyiintu waxay rabaan mid walba waxa weeyaan inuu meel qoqoobto oo dadka la kala xidhxidho nairobi ama muqdisho ama meelaha kale soomaalideen tago waxaan ku arkaa dad soomaaliyeed oo fara badan oo gobolkaa ka yimiday oo himiladoodu hay tahay wanaag inuu soo noqdo marka waxa nabadda dadka jooga waqooyi ama somaliland ka codaynayaan waa wax lagu farxo waxa weeyaan la isna weydiin weli iyadoo xor la yahay oo doodi dhacday oo dooduna hay xalaal tahay oon la isqabqabsanayn in laga doodo aayaha soomaaliyeed meeshuu tegayo ama gobolkan ha noqoto ama gobollada kale koonfurta ha noqote laakiinse waxa weeyaan waxaan cidnaba dafiri karayn in gobolkan waxaa maanta ka socdaa hay runtii ku xasuusinayso markii afdidii distoorka loo qaaday jamhuuriyadda soomaalida koob iyo lixdankii ee waqooyi galbeedna ha yidhaahdeen maya waqooyi barina ha yidhaahdeen haa beledweyn iyo hiiraanna ha yidhaahdeen maya bariguna iyo koonfurta kalena ha yidhaahdeen haa iyo tii ka dambaysa ee ka dhigtay soomaaliya inay tahay dadka dimuqraadiyiinta ee afrika madaxdooda kuwiigu kow ka ahaa marka waa taariikh cusubna tani way dhigaysaa tii horena way xusaysaa walaal waan gartay laakiin shacabka somalilan haddii uuna la aragti ahayn siyaasiyiinta aad tidhi iyagaa hawsha wada dee sida koonfurta malaha arrintu aan lahayd may ahaateen walaal waxaa koonfurta mushkiladda ugu weyne koonfurta allaa runtii waa xamar waaye iyo maamulka xamar jooga intiisa badan ama kuwii hore ha ahaadaan ama wax soo socda ha ahaadaane waxa weeyaan xamar waxaa la isku leynaya waxa weeyaan waxaa himilada siyaasiyiinta waxay qofkii xamar qabsadaa inuu soomaaliya oo dhan cumaha qaban karayo xukuman karayo laakiinse gobollada kale ka foga xamar ee waxa weeye himilada caynkaasi ma jirto oo haddaad matalan garowa xukuntid uma hanqabtaabi kartid soomaali o dhan inaad xukuntid haddaad hargeysa xukuntid umaha hanqabtaagi kartid inaad soomaali o dhan xukuntid marka balaayada taalla xamar ee hunguriga ah ma taallo gobollada intiisa kale walaal taas ayaa ka duwan ka duwaysa waxa waqooyi ka socda iyo waxaa xamar siyaasadda lagu karinayo walaal hadiya jeer waan gartay sida la rajaynayo dad badanna ay u ducaynayaan in doorashadan ay wanaag ku soo dhammaato ayaa la rajaynayaa doorashada iyo madaxa cusub ee xilka qabta kadib somalilan mustaqbalkeedu siduu u ekaanayaa markaad eegto walaal waxa weeye horta waan u ducaynaynaa inay nabad iyo baraare meeshaasi ka dhacdo nabad doorashada hay ku dhacdo qofkii qof madaxii waddan ma badbaadin karo hadduu qof madaxii waddan badbaadin karayo nelson mandela ka badbaadin lahaa south africa maanta balaayada haysatee ninka madaxdii uu ku fadhiistay laakiinse hadday dadku iimaan iyo usluub iyo soomaalinimo iyo islaamnimo isku raacaan waxay ku khasbi karaan kuwa madaxda sheeganaya hargeysa fadhiya in dadka waxay u baahan yihiin xoogga la saaro oo caafimaadka xoogga la saaro oo dhallinyarta faraha badan le iskuullada ka soo baxasay bilaa shaqadee badaha isku guraysa ama koonfur ama afrikada kale isku guraysa in shaqooyin loo abuuro in laga shaqeeyo caafimaadka guuda waddanka iyo dhaqaalaha waddanka iyo sidii soomaali la iskugu soo dhoweyn lahaa meeshay doonto ha joogte haddii taa hay raacaan kuwa madaxda noqonaya waxa weeyaan soomaali oo dhan ama gobolkan gaar ha u ahaata ama meel kale ahaatee baraare fara badan ayaa usoo kordhaya laakiinse hadday noqoto anigaa meeshii qabsaday dabadeedna wixii qabyaaladii wasiirada qabyaalad lagu qaybiyo een karti lagu qaybin waxa weeyaan wax weyne ka soo bixi maayaan marka dadku waa ree waqooyigii waa inay ogaadaan arrintan inay daba joogaan ayna hawshoodii ku ee ku eekayn ee inay codeeyaan laakiinse hay la xisaabtamaan barnaamijka cusub ee la dhigayaana oo noqdo wax ka shaqeeya astaamaha ee badbaadinaya ee baraarinaya dadka gobolka ku degan iyo soomaali o dhan walaal waan gartay ugu dambayntii tusaalahan meel walbaa laga ammaanay waxyaabaha ugu horreeya somalilan marka laga hadlaya doorashadeedana arrintan indhaha qofka inta laga sawiro uu ku gelayo doorashado meelo afrikaan ahayn aan ka dhicin markaad ammaanahan o dhan eegtid bulshada caalamku ma is leedahay aragti labaad bay siinaysaa somalilan oo waxa ay doonaysa ah aqoonsiga way u oggolaanaysaa walaal waxa weeye waxaa ka socda spain waad aragtay iyo catalonia meelo kalena amuurahaasi way ka jiraan tan waqooyi ama somalilan ictiraafkeeguna wuxuu ku xidhan yahay african unionka ayuu ku xidhan yahay ama midowda africa gaar ahaan ayaa looga dambeeyaa laakiinse waxaa muhiima walaal aqoonsiga waxa weeyaan waxa loo dowladnimo waxaa loo rabaa waxa weeyaan inaad dadkaaga wax u qabatid marka kuwa muqdisho fadhiya dowladda sheeganaya ayay digniin xoog le u tahay haddii sida loo dhaqmaye wanaagee hargeysa ka socota hay la qabsan waayaan inay iyaku mas-uul ka yihiin inay qarankii soomaaliyeed burbureen inay hargeysa burburin laakiinse qolooyinka xamar fadhiya dowladda sheeganaya hadday la yimaadaan barnaamij cusub oo walaaltinimaynaya soomaali xaalna siinaya dadka reer waqooyiga balaayadii laga galay inkastoo balaayadaasi ay ku dhacday koonfurta qaybo ka badan qudheeda waxa weeyaan markaa waxaa laga yaabaa inay albaab cusub furto walaal
waa hagaag brofesor cabdi ismaaciil samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda minesora ayuu kaasi ahaa wuxuu u warameeyey maxamed cabdisandheere markaana baldiba ugu noqono ismaaciil xuseen farjar iyo wixii kusoo kordhay doorashada ismaaciil may maqashaa waa tahay maxaad nagu soo kordhinaysaa oo kusoo kordhay codbixintii waata la soo xiray maxaa dheeri ah oo haatan socda
sahraay waxaa lasoo xiday haatan goobihii codbixinta guud ahaan dalka meelo kala duwan baa la hadlay inkastoo la sugi doono saacadaha soo socda warka oo dhammaystiran iyo xaalada ammaan ay kusoo xidhmeen oo si faahfaahsan kolba loo bixin doono haddana guud ahaan goobo way soo xidhmeen tirintii goobaha ayaa ka socota daha qaarkood waa suuragal in haatanba la dhameeyey laakiin guud ahaan tirintii baa socota oo goobii baa lagu tirinayaa daqiiqadaha soo socdana waxaa laga yaabaa in goob walba natiijada lagaga dhawaaqo xisbi walba inta uu ka helay marka xilligan jawigu waa tirintii codadka waa sida ammaanka
guud ahaan ammaanku aad buu u sugan yahay oo markaa dee xarunta commissionkan haatan in yar ka hor kasoo dhaqaaqay oo talifka ciidanka booliska oo kale ay joogeen iyo laamaha ammaanku wax dhibaato ah oo guud ahaan dalka amay sheegayn waxayna sheegayaan in ammaan guud ahaan sugan yahay oo aanay ilaa hadda wax dhibaato ah oo weyne ka jirin si ammaanana ay doorashada usoo dhacday saasay u sheegeen warbaahinta guddida doorashada iyo talidka boolisku labadoodaba waa tahay ismaaciil xuseen farjar ayuu kaasi ahaa oo khadka si toosa magaalada hargeysa ugu jira waryaheenna halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa v o a washington iyo idaacadda habeennimo dhegaystayaal waxaan idin leenahay waa tahay maxay noo xiga ibraahim xasanow
waa tahay khiyaarta hawada nagala xiriirtaay qodobadii warka ugu doorka rooraana waa inoo soo socdaan hase yeeshee bal xaggii muusikana waa inoo soo socotaa
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusubo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a somaali dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadigae uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada teleefanada haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a somaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a somaali ay baahiso
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington baahinteenii caweysanimo ayaadna dhegeysanaysaan waxaad ku soo dhowaataan haatana barnaamijkii qurbo iyo saare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxaa marti noogu ah fanaanada faadumo cali nakruuma oo iyadu ka mid ah dadka hormuudka u ah qurba joogta soomaalida ee ku dhaqan magaalada toronto ee dalka kanada toddobaadkan ayay kula kulantay qaar ka mida jaaliyadda gobolka virginia ee dalkan maraykanka halkan kusoo dhowo horta washington d c iyo virginia aad baan u farxsan inaan halkan kugu arko bal ugu horeynta qurba waad soo dhammaysay dabcanay bal virginia iyo america iyo canada farqiga u dhexeeya maxaad ku macnayn lahayd waa ku salaamay bahdiina reediyihiina iyo biyoodoo dhan waxaan leeyahay waa idin salaamay waxaan waxaana tihiin qolo aad aan u dhagaysto anugu habeen walba waa idin dhagaystaa qurbaha haddaan kaaga waramo dee halkan iyo xagga waxba ma kala gadisna waa isku hal laakiin anugu magaalada tan markaan imid waxaa igu dambaysay waqti horeetaan imid laakiin waa magaalada keliya oo laga helayo qofaa taqaanid ama aabbihiis taqaanid waa gartay marka waxaa la dhahaa virginia iyo washington soonkeeda waxaa la dhahaa dadkii horey u imaaday ninetskii iyo wixii bilowgeedii loo gaara ayaa jooga halkan marka dabcan sidaasaad ku taqaanaa asxaabta iyo saaxiibada iyo eheladooda infact dadkii hore waa halkan ku nool annagu waxaa suurtooda anagu markaanu nahay aan joogno north america geestaas weliba canada waxaan dhahnaa dadkii naga dambeeyey anagu sagaashankii baan ahayn ayaan waxaan waxaan u bixinay falaatertiin
waayahay marka falaatertiin waxaan ugu wacnaa qoladii naga dambeysoo timida sida minneapolis hadda way naga hormareen laakiin dabcan anigaa ku jiro xoogaa tobankii sano maadaaman gaaran oo shan sano iyo lix sano aan sii maraayo waa tahay waxaa bal iiga warantaa qurba muddo badan ayaad usoo joogtay nolosha qurbaha qofku dhagaysanaayo oo soomaaliya kaa maqlaayo marka uu ku maqlo maxaad ugu qeexi lahayd
qof dhagaysanaya oo soomaaliya iga maqlaya horta anigu waxaan kuu sheegayaa dalkan waxaan imid kii qurbaha inkastoo waagi hore anigu fanaaniinta hadda adduunka o dhan afar shanta qaaradoodba waan marnay laakiin qurba aan ku noolaana sida hadda oo kale kii baan imid hase yeeshee markaan arko yacni dadkii nala levelka ahaa ama nala dadka ah jaalka ahaa ha oo oo aan yacni anagu ilaan hooyadii fankaana la dhihi jiray marka adduunka waxaan ku arki jirnay fanaaniin nala level ah halkaan markaana nimid oo dalkaan aan nimid yani waxaa tiri seelgaaga dhagaysan karaa dadkayga way i yaqaanaan laakiin dadkaanu ima yaqaanaan ilmihii sagaashankii ka bacdi dhashay ima yaqaanaan ajnabigaan dhulalkaan joognana ma yaqaan waxba kama nihin marka wax nooga fiican dalka yagii intay naga idhegaysata ama itaqaana ama idhegaysan doontaan waxaan leeyahay waa idin hiloobay maxaa jira adinku waa itaqaaniin waxaana ahay baad garanaysin laakiin halkaa yaa naga yaqaan waxaanu nahay waa gartay waa sidaasi dad badan saasay dhahaan waa sax gaar ahaan dadka caanka ka aha soomaaliya adigoo kaleeto oo fanaaniinta iyo markii la fiiriyo dhinaca kale markaa fiiriso gudaha wadanka dadka joogo waxay hilow badan u qabaan gaar ahaan dhallinyarada inay qurbaha soo aadaan kuwa halkan joogana waxay hilow u qabaan inay wadankii aadaan bal isdhaafkaas maanka dadka marka aad fiiriso maxaa kugu soo dhacaya waxaa igu soo dhacay waxaan ka xumaadaa markaan ku arko meelaha layska arka ama ama miidiyaha aan ka maqlo maanta shan boqoloo qof baa ku dhimatay badda laga helay konton baa badbaada intii kale waa le-ata waxay ila tahay qof walba meeshiisa loo qaataa waagii hore hamiga nagu jira waxay ahayd amaa dalkaaga markaa tagta a wax noqotaa dalkaagaad wax ku taaye ha kasoo teginine dalka jooga maxaa jira wallaahi iyo bilaahi aniga waxaan haddaan nabad ku heli lahaa dalkayga anoon qada iyo quraac cunin baan joogi lahaa quruxdii waa naga tagtay sharafkii waa naga tegay marka annagii baaba ooyeyna maxaad kasoo doonaysaan war ha isku imaanidee ka jooga waa idin leeyahay waa gartay dhanka fanka inkastoo caawa aan jeclaan lahaa inta badan inaan bal barnaamijkan qurba aan ku eegno la kulankeyga aniga adiga oo halkan aan ku kulanay haddana bal dhanka fanka markaad fiiriso dhallinyaro yaryar ayaa soo baxday oo fankii idinka dambeeyey oo saas ayagiioo haysto mixer yar iyo maaragtay hal hal abwaanoo yar wax u garaacaya organkii ay soo saarayaan intaasoo heesa ah marka bal dhankii fanka haddaad fiiriso qurbaha maxaad is leedahay qurbahan aan joogno dhanka fanka markaan fiiriyo dhallinyarada yaryarkaa waa dadaaleen inkastoo ayna haysan fasilitygii annagu aan haysan jirnoo kale annagu baan baa noo tumi jiray kitaaradii leh beesaskii leh maxay hayde instrumentigii afuuf kale wax kasta leh saxoofon wax afuuf oo dhan ayaguse waxay waxay naftooda ku qanciyeen ama ay ku soo baxeen dadaal iyo xoog iyo isxilqaam inaan fanki lumin ilaa annagu waa tegayna waa dhammaanayna waa duqownay ilmahaas haddayna jiri lahayn fanku waaba tegi lahaa inkastoo ay ku heesaan halkaa geed ama halkaa migsar ama halkaas ee qofku uu gelinayo oo adduun weyna hadda ayna ka ahayn wax casri ah oo ay ka tahay qofku hurwaa oo kale inay u heesaan ma ahe hal mikrofon iyo hal intaa lasoo istaagto wax lagu heesa maaha laakiin waxaan anigu leeyahay way dadaaleen fankii bay soo nooleeyeen waxaan rajaynayaa inaan arko ilmahaas gabdhaha iyo wiilasha yarirka ee ka soo baxay qurbaha ayagoo toban nin ay daban taagan tahay iyo toban gabdhood oo musikista oo ay ku istareexayaan tumidaad ku istariixaysaa cod adan lahayn baa taa kaa imaan lahay jacayl adan lahaan jirin baa kaa imaanaya marka waa adadaashiina hore u wada waaye waxa ugu dambeeya hadduu waqtiga ii saamaxa aan ku siin lahaa waxay tahay waxaad badi ka hadashaa xafladaha marka la isugu tago arrimaha qoysaska iyo dhallinyarada yararka ah ee wadankan qurbaha ku dhashay iyo qoysaska sii kala tagaaya iyo familada dhibaatada ay haysata halkan ee qurbaha waqooyiga ameerika dabcan waa isku wada mid marka maxaad ku qiyaasi lahayd heerka nolosha qoysaska halkan marka loo barbardhigo wadankii wallaahi heerka qurbaha qoysasku aad buu maaragta u dambeeya ama aan u maleeya inuu qaldan yahay aanan u raadshaa inaan qalad bixiyo waxa waaye waxaan ku jiraa hadda ilaa toban sano intaan daba ordahayo qoyska iyo nolosha ilmaha iyo hooyada iyo aabbaha say isku wada fahmi lahayn oo wada noolaan lahaayeen maxaa jira ilmaha dhimashada hadda badan oo waxaan kaaan keenaa barnaamij la yaradaa loo ooyo hooyada waxa waaya dhibka dhan hooyadu ku dhacaya wiilkeedii baa la dilayaa wiilkii wiilkeedu dilay dhalay baa la dilayaa wiilkii walaalkeed dhalay baa la dilayaa yacni waxaasun waxay ka yimaadaan oo aabba iyo hooyo ah burburka qoyska hooyada iyo aabbaha wada nool isku dulqaata ilmahoodu waa waa noolaadaan hooyada iyo aabbaha kala taggaa keenaya dhimashadan badan wiilkii markuu codka waxaan ku waaniyaa hooyada na hadduusan waxba kugu tarayn hataa wiilkaaga codka aabbaa jooga markii la yidhaahdo buu guriga kuugu joogayahay ha eryin oo nki anigu waxaan ku guulaystay magaalada aan joogo inay hadda ceeb tahay hooyo ninkeeda saarta maxaa jira rag badan baa ku dhintay intay diidaan inay baxaan la dilay oo jugo ku dhacday laakiin hadeerba ilaa hadeer waxaan daba socdaa aabe hooyo u dulqaado hooyo aabba u dulqaado
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay fanaanada faadimo cali nakruuma ayay taasi ahayd oo soo gaarta gobolka virginia ee dalkan maraykanka oo la kulantay qaar ka mida jaaliyada halkan barnaamijkeena qurba iyo waaye aragnimadeeda dhinaca qurbaha ayayna noogu waramaysay intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno sidaasi iyo nabadgelyo
dacadeena caawaysnimo ayaana dhegaystayaal intaas kusoo gebagabaynaynaa ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen zahra cabdi xamed iyo aniguo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo